waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysa iyo halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakada wararka ciyaag dot com suldaan siciid cismaan cali oo kamid ah ismada gobolada sool sanaag iyo cayn ayaan ka wareysanay sir maanta ka dhacay magaalada buuhoodle oo ay kaga hadleen cuqaasha iyo islaadiinta buuhoodle go-aankii kasoo baxay shalayto madaxweynaha maamulka la magac baxay axmed silaayo oo ku aadanaa deegaanka kalshale suldaan sirkiina maxaad maanta kaga hadasheen go-aankaasi maxaad idinku ka aaminsantihiin maxaadse kala socotaan
haya anagu dee abuurkii shalayta la sheegay oo ka soo baxay dhanka soomaaliya ama dooyada oo usan madaxweynaha akrigiisi anaga ama laga maqlayn codkiisa laakiin in la yidhi madaxtooyada waa ninka afhayeenka waa uu ku hadlo hadalkaasi ma raaligelin dadka dhinacan jooga
suldaan waxaa nagu maqaalaa maanta waa sirteen haddiise aad sirteen maxaad la soo qaadeen ismadiina iyo cuqaashiina iyo waxgaradkiina buuhoodle maxaase suldaan siciid cismaan cali oo aad diidantihiin
ay waxaan isla soo qaadnay kalshaale kalshaale meel munaasib u ah qoditaan iyo in beeli degto gaari iyo in beela degaan midna umaanu arag haddii beeli degayso xaqa ule bedegaysa oo xaq ule ee markhaatiga u furay ee dhaarta u waxaysay ee degenaanshaha magaca ula baxday hal nila magaca ula baxee kuwa magaca ula baxay mulkiga biyaha nacfilaha la-aan jiray haddii cidi degayso dee kuwaasaa inay degaan xaq ulahaa haddaba se waxaa jirtay mararo oo ay jirtay hadowgana iyo kalshaalaba in la qoday oo beelaha afghaniski ay labadaba godob laga qoday waxaa jira go-aan hore oo lagu dhexdhexaadiyey labada beeloodna heshiisna ku galeen wala somalilandna markaa goobtoog ay tahay waktigii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu hayay maamulka madaxda ka ahaa yaa jirtay marka waxaa kalshaale waxaan ahayn daaqeen xoolaad in la wada daaqo iyo in la wada harsado oo uu nacfiilo ku yahay oo meel walba ceelal ilbiyoodle iyo baraago oo ariga iyo deel uga arooraan oo ay jiraan taas mooyaane wax kale uu munaasib ku yahay ama beesha dhanka kani ay haddan ay u wadataa ama raali gelinayaa ma jirto suldaan madaxweyne silaayo warfe xaafada kasoo baxay wuxuu sheegay in deegaankaas dhaqsmeed yahay labada beeloodna aanay degi karin balse saldhig ciidan military u yahay marka idinku ka buuhood lahaan maxaad idintiin suldaan siciidow
maya ma saldhig ciidan dee saldhiga ciidanku waa kee yahay ciidanku haddaba ciidanka jooga dee mid laga soo tababaray meesha kaloo shaaran loo soo geliyey hadduu yahay yaa caddaynaya waxaa iminka isma dhaabaan ka iminka laleeyahay waa ciidan military iyo ka meesha ee dhinaca ka soo jeeda waayo isla hal yihiin ubaa xagga looga arka dun suldaan suldaan waxaa la raalli gelinayso waxa raalliyo aanu ku noqonaynaana ma jirto suldaan waxaa la filayey ama aad sugaysa inuu go-aankan kasoo baxo maamulka somaliland go-aankana uu kasoo baxay uuna idin raali gelin waayey talaabada markaad tan xigtay aad qaadaysaan ka waxgarad ahaan iyo kareer buhood lahaan maxay tahay suldaan siciidow
allah garanaya waxay noqon doontaa laakiin waxaan la gaarinaya taasi weeyaan waa talo dadka naftaala weeyaan wixii rabbi gartana waa noqonaysaa dadkana kale talo u fadhiya marka maxaad soo jeedinaysaan mar haddii halkaa la kala taagan yahay oo go-aankii horena ay ay soo saareen culama adduunku aad ka boodeen kana aad ka boodeen maxaad tala abaad u malaynaysaa maxaad soo jeedinaysaa suldaan siciid
waxaan soo jeedinaynaa waxaanu codsanaynaa ciddi kastee xil saaran yahay maanta ee xaajadaasi kusaysada in aad si loogu talagalo kalshaale sidii hore uu uu ku wacnaayo sidii hore uu markii hore loo gartay in loo da ayaanu soo jeedinaynaa waxyaalihii kale ka dhacayna nabad lagu dhameeyo oo sidii laisla ogolaaday wixii dhintayna xaqsiin iyo nabadgelyo iyo aad walaalnimo lagu dhameeyo isagana aad si loo ogolaado meel daaqeen xoolaada sidaasaan soo jeedinaya suldaan siciid wararka lagu qoray warbaahinta waxay sheegeen in in in beesha buuhoodle ay diiday go-aankii hore culamaauddiinka kii maanta shalay kasoo baxay madaxtooyada somaliland ay diiday maxaa rabtaan baa la isweydiinaya maxay horta tahay idinku waxaad dooneysaan kala shaale ka ducansatay maxay tahay balsujuudin
dee waxay ra- tahay taa aan kuu sheegay waxa aan kuu sheegay waxa rabitaanka iyagu yahay waxa weeye meeshii in ay daaqeen hoolaad loo oqoonsado oo loo daayo sidii hore ay ahaan jirtay baraagaha laad muxuu tartamaya suldaan
hay Marka dhinac- saasay rabtaa okay annagana saasana raalli gelinaysa dhulkana iyo dadka oo dhan ba iyo beelaha walaalaha ah ee haatan waxaa u naxli yar meeshaasi meel la aaso oo la wada daaqo la wada harsado oo la wada nacsisto inay tahay wixii kale dhib ahaayo haatan ka yimid rabitaankiisiina laga heshiiyo oo la isla meel dhigo oo sidii haatan loo xukumay adilaada xukumayo markii shareecada iyo marki wixii sidii diyadeeda iyo iyo wixii la kala hayo iyo nabad iyo walaalnimo sidii loogu taasaa ugu dhow taas unbaa meeshaasoo aqoonsigeedu waxaa weeye walaalnimo iyo isku soo dhawaansho iyo haddii ilaahay kuu roonya si kastaba arrintaasi waa uun taasay ku iman karaysaa okay suldaan siciid haddaan su-aal kale kuweydiiyo ama su-aal kale dhinac kale kugu dhigo een magaalada buuhoodle waxaa een soo food saaray in ciidamo badan oo culays badan ay ay usmalan ay dul fadhiyaan oo aada u fara badan een gobolkana waxaa ka soconaya baabul een dhinaca ciidamada maanta shirkina waa lagaga hadlay iyo so- ay dul fadhiyaan iyaga maxaad ujeedinaysa dhinaca dawladda
maya anagu ciidanka haatan de ciidanka wixii anagu aanu haatan anagu dadkan nabadna waa ujeednaa dad nabadeed nabad doonayaanu nahay haatan ciidan dad kale leeyahay ama dad meel kale kasoo jeedana dee anagu faragelinkiisa wax ka sheegiisa haddatan inuu ciidanna lagu soo dhaweeyo oo nalagu soo dhaweeyo oo biicafka iyo ballidii la keeno ee wuxuu keeni karaya waa la garan karayaa marka anagu ma rabno meelaha shalay la taataadanayay ee hadallada ku jiray in ciidamo la keeno kale oo aan beeshii joogtay ee ciidankeedu joogay ahayn ugu dambeyntii een dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya een shabakada wararka cee dotcom gudaha iyo dibadda way joogaan arrintana in badan bay la socdeen adoo soo kabay sulan siciid maxaad ugu baaqaysaa dhammaan shacabka soomaaliya ku dhegeysanaya meel kasta kala socda internetka cee dotcom soomaali nabad baan ugu baaqayaa in nabad iyo walaalnimo waxyaalaha jira lagu dhameeyo wixii aan suuroobayna waxaan suuroobayn laga dhigo wixii haatan nabadgelyo ay ku imanaysona la raadiyo oo laisla laisku afkarto sidaasaan ugu baaqayaa kuna kaga baxayaana arrinta suldaan siciid cismaan cali oo ka mid ah salaadiinta buuhoodlo khadka taleefonka igu warramaya isagoo ku sugan degmada buuho